Mashruuca u adkeysiga isbeddelka cimilada ayaa laga daafuray deegaanada maamulka Jubbaland. Mashruucan ayay ka faa'iideysan doonaan guud ahaan shacabka ku nool deegaanada maamulkaasi Jubbaland, waxaana soo qaban qaabiyey Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada ee Maamulka Jubbaland. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Aadan Maxamed ayaa ka waramaya ujeedooyinka mashruucan iyo waxyaabaha faa'iidooyinka uu u leeyahay guud ahaan wasaaradda iyo shacabka loo iyo shacabka loo hirgelinayo.
mashruuc shaqo abuur loogu sameynayo oo isugu jira saddex qaybood qaybta koowaad oo ah dadka in lagu tababaro meeshii burjukooyinka waagii hore waxaa la samayn jiray dadka waa loo qeybin jiray iyaga oo magaalada laga soo iibiyaa loo qeybin jiray hadda arrintii waa la bedelay waxaanu ka dhignay in burjukada dadka ayaga lagu tababaro ay soo saartaan markii tababarka ay dhammaystaanna ay nolol ka dhigta yacni qofka in wuxuu ku noolaada la baro halkii marka burjukooyinka inta la qaybiyo ee laba boqoloo xabo burkeeti la qaybin lahaa in dadka la yidhaahda marka xarun weyn oo burjukada lagu farsameeyo in la dhiso laga soo kala xulo dadyogo kala duwan oo dhallinyaro dumar iyo rag isugu jira laga soo kala xulo xaafadaha luglow dhammaan ee xerooyinka ku xeeran kadibna tababar la siiyo burjukooyinka ay soo saaraanna isla dadka ayaga ah xeryaha ku nool loo qaybiyo kadibna halkaasi ay kasii wadaan ay nolol ka samaystaan wixii ay soo saaraanna iyaga ay mas-uul ka yihiin inay suuqa geystaan ay iibsadaan ay lacag iyo nololba ka sameeyaan mashruuca midka koowaad wejigiisa koowaad waa qaybta qaybta labaadna waxaa weeye waa tababarkii habeenka ee falkinta waxay soo saari doonaan ayagana markaa in dumarka halkaasi raggana in loo sameeyo burjukooyinkii samayntooda dumarkiina dhinaca falkintii dembiilaha inay soo saaraan saliyadii lagu tukanayay inay soo saaraan xaaqimihii dhulka lagu xaaqayo inay soo saaraan dadkii sidii warshad yacni dadkii farsamadii way hayaan maalgelin bay u baahan yihiin marka in la maalgeliyo arrintaasi maxay badbaadinaysaa dadkii marka inay duurka aadaan ay geedihii soo guraan ay geedihii nolol ka samaystaan baa halkaas ka baxayso mashruuca wejigiisi labaadna waa kaa ka saddexaadna waa dhirbeeris sababtoo deegaanka waa bannaan waa aragteen siigaa kacayso geedihii la abuuro laftirkooda ahalo laga yaabaa had dabeysha inay dumiso marka meeshaasi in laga dhiga kayn dhir fara badan markay ugu yaraato sanad walbaba inaan in abuurno sanadka inaan ku guulaysanno inaan abuurno shan boqoloo geed lix boqoloo geed sanad walba haddii la abuuro meeshii kayn bay iska noqonaysaa maadaama meeshii deegaan dadku hadda soo degay inay deegaan tahay oo mustaqbalka dhow iyo kan fudbal lagu noolaan doono dadku meelay harsadaan bay doonayaan guryaha dabeysha wax walbay u baahan yihiin marka